قد أنعم المنان ذو الرحمات بغيثها أطلا habeenimo khamiis ah taariikhda hijriyadana ee ku beegnayd kowda muxaram sanadka cusub ee kun afar boqol afartan iyo toddobada hijriyada abbaara saacad u markay ahayd toddobada ama hal saac oo fiidnimo ayaa waxaan ka ambabaxay degmada saakow ee walaayada jubbada dhexe waxaana safar shaqo aan u aaday deegaanka jawaaray oo u dhow magaalada saakow ee gobolka jubbada dhexe والسعد غادق من شذا اللذات غيم على socod iyo safar kadib waxaan gaarnay halkii uu hadaf ku ahaa waana jawaaray oo qiyaastii soddon kilomitir u jirta degmada saakow markaad gudaha u gasho magaalada waxay dhaayaha u qabanayaan dhismooyin dhaadheer oo dhowaan la dhisay dhaldhalaal iyo quruxna ka muuqato deegaanka ayaa ah mid horumar iyo hanaqaad dhan weliba ah ku tallaabsanaya sida waxbarashada ganacsiga tacabka beeraha iyo dhaqashada xoolaha فسما بنا حلم وفاقت همة هما السحاب marka laga yimaado marxaladda maanta ay ku sugan tahay magaalada jawaaray waxa ay soo martay xaalado kala gedisan tan iyo kun sideed boqol soddon iyo lixdii ilaa maanta oo ay hoos harsanayso xukunka shareecada islaamka haddaba waxaa si kooban arrimahaasi inooga warbixinaya macalin qalbi oo ka mid ah odayaasha deegaanka xogagaalna u ah maraaxiishii uu martigeliyey deegaankan magacayga waxaa layidhahdaa maxamed cabdisalaan cabdi oo ku magac dheer macalin qalbi waxaan ku noolahay deegaanka jawaarey deegaanka jawaarey waa deegaan jameeca oo ahaan jiray waxaana lasoo degay kun sideed boqol soddon iyo lixdii ayaa lasoo degay jawaarey jawaarey waa magaalo weyn oo jameecadan hoos imaanayso saddex jameeca ayaa jirtay jameeca booshaal jameeca jawaarey iyo jameeca gaaguure jawaarey waxay hoos imaanaysay afartan iyo sideed tuulo oo main important ah oo muhiim ah ay hoos imaanaysay waa magaalo markin oo qadiim ah intaasoo sana lasoo deganayay diintaa loo soo doonan jiray ee ganacsigaa loo soo doonan jiray wax kasta oo loo baahan yaha loo soo doonan jiray magaalada waxay leedahay magaalo suuq weyn bay leedahay suuqaas oo maarkin oo la keeno ugu yaraan boqol neef oo geel ah saddex boqol oo neef oo ari ah afar boqol shan boqol oo lo ah digaagaa la keenaa dameeraa la keenaa meel kasta laysaga imaadaa ilaa iyo salag leh ilaa iyo diinsoor ilaa iyo baydhabo ilaa iyo xamar meelaan ganacsigeeda ka imaanayn ma ay jirto marka magaalada jawaarey magaalo dhismayso hadda way dhismaysaa magaaladii magaaladii ninkii soo galo wuxuu arkaya sarooyin baa ku dhisan habeenkii leerarkeeda shidan oo ganacsigeeda heer sare eh waa lagu shaqaynayaa waa magaalo qadiim eh dagaallo badanaa soo maray dagaaladii waa la xaliyay wax dagaali hadda kama jiraan xaaladda maanta ay ku sugan tahay alxamdulilah ilaahay wuxuu noogu nimceeyey nicmatulislaam nicmatuliimaan iyo nicmatulamni magaalada bannaankeeda habeenkii haddii aad seexato adoo boqol milyan lacag ay wato subaxdii meeshaad ugu imaanaysaa wax isdilaaya ma leh wax waxdhacaya ma leh shacairtii magaalada waxaa ka muuqa shacairtii meeda ka muuqato aadaanka hadduu dhaco waxa dukaano furan ma leh wax isdagaalaya ma leh wax rabsha ma leh magaalada nabadgelyada boqolkii boqol waay
نشر الصبح على الدنيا سنا وسقى الروض رحيقا من ندى نشر الصبح على الدنيا سنا وسقى الروض رحيقا من ندى kadib warbixinta uuna siiyey macalin qalbi waxaan u dhaqaaqnay gudaha magaalada si aan wax uga soo ogaano suuqa iyo sida wax loogu kala iibsanayo anigoo si gaar ah u booqday suuq weyn oo lagu iibiyo xoolo aad u fara badan oo ay ka mid yihiin geela ariga iyo lo-da iyadoo xitaa aan ka marnayn digaaga waxaana jebiga suuqa uu ahaa sida tan meeqoode soddon iyo shan milyan baasay tahay soddon iyo lix milyan baasay dheh soddon afar milyan saafee soddon iyo lix milyan baasa saafi dheh waa kaa gaday waa kaa gadanay intaasi kadib waxaan la kulmay mid ka mid ah dalaalayda muddada dheer kusoo shaqaynayay suuqa waxaana uu iiga warbixiyey qiimaha lagu kala iibsanayo xoolaha noocyadooda kala duwan ee geela ariga iyo lo-da isagoona ii sheegay inay suuqa ku haystaan amni iyo kala dambeyn dhammaystiran bismillaahi raxmaan raxiim magacayga waxaa la yidhahdaa ciise xasan yuusuf waxaan joogaa suuqa weyn jawaarey khaasatan haddana bannada amniga annaga waa fiican yahay ilaahay nabad buu na siiyey waan gartay bal maanta suuqa weyn oo waxaad joogtaa ee xoolaha ka waran sidee dadku wax ugu iibsanayaan suuqa waa fiican yahay lo' baa la keenaa geel baa la keenaa ari baa la keenaa digaag baa la keenaa ilaahay wuu ku rooyin dameeraa la keenaa xoolo nool wixiiba afar lugaad leh macal digaag ugu yari waa la keenaa beec mushtarka joogana sidiisaba yacni boqolkiiba boqol way suuqa si fiican baa wax loo kala iibsadaa wax dhib loo hadda ka jira male nabadgelyo wuu haystaa barwaaqa soorankaan ku jirnaa waayahay si fiican een hadda waxaa ii muuqanaya geel lo iyo ariba sidee loo kala iibiyaa marka geele dad baa iibsada becmushtar baa u yimaada Waa ariga becmushtar baa u yimaada gaar ahaaneed Waan gartay.
lo'da becmushtar gaar ahaaneed buu u yimaadaa lo'da halkaa laga gado waxay tagtaa gaarisa waan gartay nin walba wixii doon waa iibsanaya wax dhib e kama jiraan qadaadur kale kama jiro Waan gartay.
waan ku faraxsanahay annagana aad iyo aad boqolkiiba boqol baan u faraxsanahay arigana sidaas oo midka bariimaga saddex malyan Aad iyo iyo shan boqol aad.
afar malyan waan gartay kan sugantadana kan suguntada waxaa weeye laba malyan iyo shan boqol laba malyan intaasaa la siistaa intii aan ku sugnaa suuqa waxaan sidoo kale la kulmay qaar ka mid ah ganacsato ka shaqaysata geela kuwaasoo ii sheegay inay geela u iibgeeyaan magaalooyin dhowr ah oo ay ka mid tahay magaalada caasimadda ah ee muqdisho
maqaaqay madman uro may ka mid aha ganacsatada suuqa la kugaladaas oo deegaankana ku tirsan oorta lijarka oo kale tumi sagaal tumi siyeed gaalka waa dhiglada ah tumi siyeed tumi todoba taqriiban tumi shan hoosiid geel hadda markaad gadataan tee u iibgeysaan idinka xamar khasaari layin faa'iidi layin may lagu yaaba in baaso fayloo ka anfacaas geefka qanaaciyaas lagu faa'iido in khasaaro oo maarna neefka dhimashada lagu reeba neefku u noolo xay eh in lama boqol doolar eh, boqol iyo konton doolar taqriiban marmar eh, saddex boqol doolar usoo ramanyi mase anigu wadadoo la gadada anigu waa ku dhimada kawaan haalan gadee
أقبلت في بسمة الفجر الطيور تسكب الألحن عطر في الزهور أقبلت في بسمة الفجر الطيور تسكب الألحن markana waxaan u dhaqaaqnay dhanka beeraha si aan u soo indhe-indheeyo dalagyada kala duwan ee ku yaala iyo barwaaqada ka jirta halkaasi intaad u socotid beeraha waxaad waddada kula kulmaysaa dadyow u shaqo tegaya kuwaasoo wujuuhdooda laga dareemayo farxad aad u ballaaran maadaama muddooyinkii dambe ay beeraha saameeyeen abaaro isdabajoog ah balse hadda ayaa ah kuwo indhaha ku doogsanaya oo markaad meel fog ka joogtid ay araggaagu soo qabanayaan doog cagaaran iyo dalagyo kala duwan waxaan soconnaba waxaan soo gaarnay beeraha oo ku yaala duleedka magaalada waxaana ii suuro gashay inaan fursad u helo qaar ka mid ah beeralayda si aan wax uga weydiiyo beeraha iyo wax soo saarkooda iyagoona iiga warramay beeraha iyo barwaaqada ay ku haystaan tilmaamayana in tani ay tahay nicmad uu allah ku galladay oo aan ahayn mid ay keeneen hay-ado shisheeye iyo qaramada midoobay intaba asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu horreyn kusoo dhow warbaahinta islaamiga alfurqaan magacaaga caamir naasir xasan caamir haye xaggeed joogtaa jawaarey waayahay een waxaad joogtaa jawaarey gaar ahaan intee beero rog waaya een beeraha maanta ka waran yacni in maraaxisha ay soo mareen iyo xaaladda hadda ay taagan yihiin sidee waaye abaar badan ha marne alxamdulilah ilaahay ninka gargaari caaran wiin barwaaqo ayaa ilaahadana sii alxamdulilah intii ha marne dhibaatee badanta abaaro badan ha marne laakiin alxamdulilah sanadkun ilaahay ninka abaal gudi caaran barwaaqo ayaa ilaahayna siiyey nin kasta oo waliisu abuuray ninka sisan abuurday ninka moorday abuurday ninka geley abuurday alxamdulilah ilaahay naharaysiisa halni barwaaqo beero caaran zaa'id ah waaye saasa ilaahay aan ka mahadayaan waayahay een si gaara adiga roobkan beertaada dalag noocee ah ayaad ku abuurtay ana lama beeroda waba beerto kora jirta tan dhatuu tan dhatees iyo dhan dhammaantees sungu tan korona moorda iyo geley iyo sisin iyo anshalgooy iyona alxamdulilah iyona caaran waaye haa
een waxaa jira dad aaminsan in aan beeraha wax soo saar lahayn oo qaarkood xitaa waddankii isaga tegaya een dadkaasi maxaad kula talin lahayd oo aad ugu baaqi lahayd dadkaas ma inka baaqee horta baniaadanka gacan baniaadan ina gacanta hoos hoorsato ma faylan dadka walaalaha eh inayo wadamadii wax ka nagadaan dhulka istaabadan allihii uumi iyo aabudaan aaminaan إنه الله قدير إنه الله قدير إنه الله قدير
guud ahaan dhulalka ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa ka jira horumar ballaaran iyo mashaariic dhowr ah kuwaasoo wax loogu qabanayo bulshada iyadoona dadka ku dhaqan walayaadka si isku mid ah u tilmaamaya inay ku faraxsan yihiin nidaamka maamul ee ka jira walayaadka islaamiga ah kaasoo ay sheegayaan inay ku heleen amni cadaalad iyo badbaadada cirdiga sharafta iyo dhiigga ummadda waxaana taa cagsigeeda goobaha ay ku sugan yihiin shisheeyaha iyo dowladda federaalk ay bulshada ku dhaqan ku dhaliilayaan amni darro baahsan iyo cadaalad la-aan sababtay dilal bareer ah oo ay askarta ka amar qaata xasan sheekh u geystaan dadka rayidka ah dhinaca kalena halkaasi ku dhex dagaalamaan beelo soomaaliyeed oo walaalo ah iyadoona dirirta qabaa-ilada lagu eedeeyo inay ka dambeeyaan shisheeyaha iyo dowladda uu hoggaanka u hayo xasan garguurte
يقينا بالإله فاطر الإنسان من موجد الأكوان من فاطر الإنسان من موجد الأكوان من إنه الله القدير إنه الله القدير إنه